بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd bsm الlh الرحmn الرaحيم أbwاab السنة bab اتibاع suنة رasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم وبالإsناad qala الإmam أbu cabdاللahi بن maجة bab اتibاعi sunaةi rasuuli الlahi slى الlه عalyه وsلم wuxuu baab yahay sunada nebiga sl ل slam raacitaankeeda wuxuu ka bilaabay alimaam ibnu maaja kitaabkiisa abwaabu الsunة abwaabtaas marka oo dhowr baabab ah ayuu hormariyey muhimad weynna waa ku jirtaa horumarinteeda waayo waxyigii sunnada waxyiga ayay ka mid tahay wixii marka aasaaska ahay wax lagu dhisaayey ayuu marka sugnaanshadiisa iyo inuu sugo ayuu hormariyey nusakha qaar marka oo bikhati abilxasan alqataan raawiga kitaabka waxaa ku yaalo kitaabu itibaaci sunnati rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam baabkan buusiiri misbaaxu zajaaja muqadamadiisa wuxuu ku sheegay oo zawaa'idkiisa kitaabu itibaaci sunnati wa fadli الصaxaabati wاlculamaa ayuu isagana kitaab uu uga dhigay sunnada meeshaan lagu sheegayana macnaheeda guud sunnada waxa uu yahay luqatan hiya طariiqaة اlmasluuka luqa ahaan marka waa wadada la qaado waayo oo la maro khayr iyo shar labadaba waa luqatan waa lagu iطlaaqaa fayashmalu dalika waxaa markaa arrinkaa uu shamlinayaa atamasuka bima kana calayhi huwa wa khulafaa'uhu اraashiduun in lagu dhego wixii nebiga iyo khulafadiisu ku sugnaayeen min alictiqaadaati caqiidada wاlacmaali acmaasha iyo walaqwaali aqwaal wahadihi hiya sunaة اlkaamila ayuu yihi ibnu rajab sunada kaamilkaa ka taas ayaa laga wadaa wlihada kana الsalafu qadiima laa yuطliquuna sma الsunati ilaa calى maa yashmalu dalika kulah aimada selafka markay asunna yiraahdaan macnahaas guud wax allaale wixii nebiga ka sugnaaday ictiqaad ha ahaado aqwaal ha noqoto afcaal ha noqoto iyay iyagu markaa ku iطlaaqi jireen sunnada wax kale kuma iطlaaqi jirin xasanulbasri iyo awsaaci iyo alfudayl bnu ciyaad ayaa laga wariyey buu yihi culimadii iyaga ka dambeeyey waxay ku gaar yeeleen sunnada iyaga caqiidada wa kathiiru min alculamaaءi almuta-akhiriin in badanoo culimadii dambe ah yakhusu sma sunnati magaca sunnada wuxuu ku khaas yeelaa bima yatacallaqu biاlictiqaadaat masaa-isha ictiqaadaadka ku tacalluqo caqiidada walidalika maxaa la yidhaha kutubtaasi kutub badan waxaa lagu magacaabaa kutub suna lagu magacaabo asuna lilkhalaal asuna licabdillahi bn limaam axmed asuna lilmarwasi limaxamed ibn nasr almarwasi way badan yihiin abu daawuudkana kitaabka uu caqiidada iyo uga hadlo waxaa gadaale ee kitaabuladabka unbaa ka dambeeyo wuxuu ku magacaabay kitaabu sunna kitaabu sunna markuu baabeynaayo meesha caqiido unbuu uga hadla ayuu uga hadlaa oo meesha uu khawaarijta iyo mucadila jahmiyada iyo qadariyada iyo raafidada iyo meelahay uga hadlaan limaada marka macnihii sunnadoo shaamilka ah maxaa kan looga soo bixiyey oo loogu idlaaqay masaa-isha caqiidada logu loogu gaar yeelaan ujeedaa maxay tahay wuxuu yihi liannaha aslu اddiin waayo waa aslu اddiin walmukhaalifu fiiha calaa khatarin cadiim qofka meeshaa yacni mukhaalif ka noqdaana khataruu ku sugan yahay walidalika hadda halkan lafteeda abwaabu sunna marku baabeynayo alimaam ibnu maaja abwaabtan caqiidaday ka hadlaysaa jahmiyaduu ku radinayaa raafidaduu ku radinayaa khawaarijtuu uga hadlayaa firaqa dhunsan oo caqiidada ka dhunsan ayuu halkan uga hadlayaa wuxuuse ka hormarinayaa oo ku bilaabayaa ahmiyada in sunnada la qabsado axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalama in lagu dhego oo la qabsado ayuu markaa abwaabta hore ay ku saabsan tahay ayb marka meeshaas marka aلsuna macnaheeda sidaas in loo ogaado ama loo fahmo waay وبالإسناaد qال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثna شhريك وهuوa شhريك بن عبداللahi النخعي waa صدوq سيء الحفظ lakiن hadda waa la mutaabaceeyey riwaayada dambe ayaana mutaabacada muصنifka laftiisaaba keenayba عن الأعمش عن أbي صالح أbو صالح السمان weeyaan ذakwan عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم maa amartukum maa wixii amartukum bihi aan idin faro fakhuduuhu qaata wamaa wixii nahaytukum aan idinka reebana canhu xaggiisa fantahuu ka jooga waxaan idin amra qaata wixii aan idinka reebana ka jooga marka amarka iyo nahyiga rasuulkaa looga dambeynaya sala allahu calayhi wasalam haddii xagga alleh oo amarka mar walba xagga allow ka imaanayaaye haddii qur-aankii iyo waxyigii xag alle uu ka imaadana oo hadalkii ilaahay qur-aanka iyo amarka uu ku yimaadana rasuulkaa caddaynaya sala alla ly slam waanzalnaa ilayka dikraa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim bayaankana waxaa ka mida yacni waxaa kale oo bayaanka yacni dhinac socdo in rasuulka sala alla ly slam waxyaabo qur-aanku ounan sheegin ayaa xag alle inta looga waxyoodo oo sunnadiisa ku sheega labadaba marka nebiga midna midna wuu isagaa caddaynaayo midna isagaaba lagu soo dejiyey wain kaana qur-aan aynanba ahayn oy sunno iyo xikmad ay tahay qur-aankuna xikmaddaas waa ku yimid oo huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma xikmadu iyadana marka waa waxa nebigu uu dadka baraayo sala allahu calayhi wasalam marka wixii nebigu ou amro macnaheedu xag allow ka amraya waa la qaadana wamaa nahaytukum canhu waxaan idinka reeba xaggiisana fantahu ka joogsada wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax wa huwa moxamed bnu sabaax ibni sufyaan aljarjaraa'iyu saduuqun rawaa lahu abu dawuuda wabnu maaja qaala ahbaranaa jariiru waa jariir bnu cabdilxamiid addabiyu hiqatu saxiixu lkitaab markii dambe waxaa ku dhacay kana fi aakhiri cumrihi yahimu fii xifdih waxyaabaha xifdiga uu ka sheegayo xoogaa gef iyo ayaa ku jiray can ilacmash waa tan marka riwaayada shariig jariir baa mutaabaceeyey riwaayadan sheegayna tan wa can ilacmashi wahuwa sulaymaan bnu mehraan abu muxamed alkahiliyu can abi saalixin wahuwa dakwan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi daruunii iga taga maa taraktukum intaan idinka tegayo muddata tarkii iyaakum waa masdariya darfiya maada yacnii intaan idinka tegayo idinka iga taga maxaa laga wadaa marka intaan idinka tegayo iga taga yacnii intaan idinka tegayo bigayri amrin bishayin walaa nahyin can shayin intaanan waxna idin amrin waxna idinka reebin oo aan saa oo idinkaga aamusanahay idinkana iga jooga oo iga taga yacnii intaan idinka tegaayo oonan idin amraynin idinka reebeynin shay waayo haddii iyadoo nebigu aamusan yahay shay la weydiiyo oo markaa wujuub ou ka dhasho shaygaasi waajibnimadaasi marka mashaqa ugu sugnaanaysa dadka yaa dhici karta inay uga sugnaato oo ay sameey waayaan ayb marka intaan idinka aamusanahay amar iyo nahyi aan ka aamusanahay idinkana iska joo jooga fa inamaa halaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey bisu-aalihim su-aashooda sababteeda halaag ayaa ayaa ayuu ku fa inamaa halaka wou halaagsamay man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey bisu-aalihim bay ku halaagsameen su-aashooda sababteeda iyo wakhtilaafihim khilaafkooda sababkiisa calaa anbiyaa'ihim ambiyadooda ay khilaafayeen fa idaa amartukum haddaan idin amro bishayin shay fakhuduu minhu ka qaata shaygaa aan idin amray maa wixii istatactum aada awoodaan intaad awoodaan ka qaata wa idaa nahaytukum haddaan idinka reeba can shayin shay xaggiisana fantahuu kulligiis ka jooga ayb muraadka marka laga xadiidkan macnaha laga rabaa waxa uu yahay wاlmuraadu bihada اlأmri tarku الsu'aali can shayin lam yaqac yani su-aalahan laleeyahay inamaa fainamaa halaka man kaana qablakum bisu-aalihim su-aashaasi maxay tahay wax weli aan dhicin su-aasheed waa in la su-aalo khashyata an yanzila bihi wujuubuhu maxaa loo diidaa waxaa laga cabsanayaa waaji waajib inuu la soo dego ow taxriimihi khashyata an yanzila bihi wujuubuhu ow taxriimuhu ama taxriimkiisa ou soo dego wacan kahrati الsu'aali lima fiihi gaaliba min atacanut nooc labaadna su-aalaha la diidayo waxay tahay midda madax adeyga oo waxba aan laga kororsanaynin waa nooc labaad waxaan dhicin oo xilligii rasuulka haddii la su-aalo wujuub ka imaa karo waa laga tegaa ma la weydiinayo waa la sugayaa waxiga laga hor dhici maayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum marka qur-aanku intuu soo degayo dee wujuub iyo waxbaa imaanayo waa laga joogayaa taas marka bacda nusuuli lqur'aan waxiga marku go-ay ka bacdi wax aan dhicin ma lasii baari karaayo ma lasii ogaan karaa haddii takalluf iyo tanaduc uu ka maran yahay wixii markaas jiray iyo waajibaadka jiro ka hadalkoodana ama cilmigeedana la yaqaano markaasi in marka masaa-ishaasu hadday dhacaan see la yeelayaa la dhaho in badan oo ahlu cilmiga dhib male bay leeyihiin nacam taas oo kale wixiina inay dhici karaan ay muxtamal tahay nooca labaad waa su-aasha tacanudka uu ku jiro iyadana marka madax adeyga tan uu ku jirana laga waa in laga fogaado ayb waاkhtilaafihim calىa anbiyaa'ihim iyo ambiyadooday khilaafaan faidaa amartukum bishayin haddaan idin amro fakhuduu minhu ka qaata ma staطactum waxaad awoodaan amarka asaga maadaama shay la keenaayo uu yahay oo muraadun binafsihi isaga nafsad ahaantiisa la rabo keenistiisa waa laga caajisi karaa markaasaa istidaaca lagu xiray isaga laakiin nahyiga iyo marka waxaan idin waidaa nahaytukum can shayin haddaan idinka reebo fantahuu ka hara iyada lama dhihin intaad awoodaan waayo qof kastoo mukallafa shay inuu ka tago waa awoodaa yani shaygan hadda ma joogo keen laguma dhihin adiga iska daa oo hala imaaninaa lagu yidhi qof walba waa awoodaa bikhilaafi alficli waayo ficil waa laga caajisi karaa fa ina alcajza can tacaatiihi maxsuusun fa min hama ayaa marka meeshaasaa istidaaco lagu xiray amarka nahyigiina la itlaaqay oo lasii furo lasii daayey wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim wa wakiicun wakiic bnu ljarax alru'aasiy can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man aطaacanii qofkii i adeeco aniga nebigu wuxuu yihi faqad aطaaca allaha allow adeecay waman casaanii qofkii i caasiyana faqad casa allaha allow caasiyey marka daacada nebigu waa muطlaq qofkii i adeeco allow adeeca man yuطic rasuula faqad aطaaca allah aayadda qur-aanka daacadaa rasuulka xadiidka waxaa laga qaadanaa lama qeydin wax lagu xiray ma jiro lama dhihin nebigu hadduu qur-aanka adeeco adeeca haddii sidaa uu yeelo adeeca haddii kale ha adeecina lama dhihin waa la ilaaqay daacatu rasuuli sal l slam waa mutlaqa marka qur-aanka loo bandhigi maayo waa dalaal iyo baadi in la yidhaah hadduu nebigu qur-aanka adeecana waa la raacaa hadduusan adeecinna lama raacayo ma la dhahayo aslanba nebigana qur-aanka maba adeeci weynayada nacam laakiin dadka qaar bay maskaxdoodu waxay la tahay qur-aanku inuu khilaafsan yahay xadiidka nebiga sal l slam taasina marka wuu ka hadli doonaa musanifka laftiisa ayb halkan marka waxaa ku sugan daacatu rasuul oo mutlaq ah sideedaasaa marka ay daaco laysaga rabaa waman casaanii qofkii caasiyana faqad casa llaaha alla ayuu caasiyey isnaadkan isaguna waa saxiix ka shamsi wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi bni numayrin qaala xadaanaa zakariya bnu cadiyin can ibni lmubaarak cabdullahi bn lmubaarak can muxamed bni can muxamed bni suuqata huwa mxamed bnu suqat alghanawiy alcaabid abu bakrin alkuufiyu hiqat mardiyu xadiiduhu fi lkutub الsita can abi jacfarin abu jacfar waa moxamed bnu cali bn اlxusein albaqir abu jacfar albaqir weeyaan aalu beytkuu ka mid yahay xusein bin cali buu ku abtirsadaa qaala kana bnu cumara wuxuu yihi ibnu cumar wuxuu ahaa idaa samica min rasuuli اllahi sal ly slam haddii uu rasuulka ka maqlo xadiidan xadiid lam yacduhu ma ka gudbaynin walam yuqasir mana gaabinaynin duunahu sokodiisa yani xadiid haddii uu nebiga ka maqlo siduu yahay buu ugu dhaqmayey mana ka gaabin mana yacnii xadkiisa ma dhaafinaynin mana ka gaabinaynin sunnadu marka labadaasay udhaxaysaa waxay udhaxaysaa bayna alifraadi waatafriid gaboodfal gaabin iyo dheerayn ayay udhaxaysaa qofkii marka amarkii inuu ka dheereeyana lama rabo inuu ka gaabiyana lama rabo firaqa oo dhan baadiyeysan markaad fiirisana imaa waxaa baadidooda imaa waxay tahay ilaa tafriid wa imaa ilaa ifraadin labadaa marka ictidaalka ayaa ilaahay ku ammaanay asxaabta wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaءa calى اnnaas ayb ibnu cumarna itibaaca rasuulka iyo raacidda nebiga sal ly slam aada ugu caan baxay xadiidkan marka waa xadiidka koowaad ee uu la gooni noqday alimaam alimaam ibnu maaja uu la gooni noqday waayo kutub lhamsa maqo xadiidkan kuma yaalo waa min afraadi lmusanif buusiri fi misbaaxi الzajaaja waxa uu yihi rawaahu sufyaan bnu cuyayna wacabduraxmaan bnu maqra wagayru waaxidi can moxamed bni suuqata can abi jacfari bitamaamihi wa fiihi qisaةu cubayd bni cumayr maca bni cumar qisa markaa la socotay halkaas marka isagana xadiidkan xadiid saxiixa waay wuxuuna tilmaamayaa waxay tahay sunnadu inay beyna alifraad watafriid ay tahay ayb inta soo aroortay xagga ma dhaafinaynin mana ka gaabinaynin inta soo aroortay sida ay usoo aroortay ayuu ugu camal falayay waay walxaasilu anahu kaana waaqifan cinda alxaddi alwaaridi fi lxadiid xadka xadiidka kusoo arooray buu taagnaan jiray dul taagnaan jiray walam yaأti biifraaطin fiihi walaa tafriiq sindii sidaasuu yidhi ayb bacdi nusq marka xadiidkan ma ku soo aroorin abulqaasim ibnu casaakirna aطraaf kitaabkiisa alishraaf calaa macrifati اlaطraaf oo kutubta afartaa abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maajah axaadiistooda uu kusoo qaado iyo meelaha ay kusoo kala arooreen uu ku sheego ma uunan ku sheegin xadiidkan kamaa nabaha calaa dalika almiziyu fii tuxfati alashraaf xaafid ilmizi arrintaa waa baraarujiyey abulqaasim ibnu casaakir inuunan soo qaadin wuu baraarujiyey tuxfaha waa ku baraarujiyey marka kutub saddex ah waaye oo isdaba taagan dabcan ibnu casaakirna atraafu sunan ayuu leeyahay mizina wuxuu leeyahay atraafu sita kutubu sita atraaftooda atraaf waxaa laga wadaa xadiidka wuxuu soo qaadayaa qeybta ugu horeyso wuxuu sameynayaa marka meelihii uu uga soo arooray kutubta lixda ah ayuu sheegayaa mathalan wuxuu leeyahay bukhaari khaa intuu qoro hab inta meelood ee bukhaari xadiidkaas ku keenay ayuu meeshaas ku sheegaa muslim hadduu wariyey inta meelooda uu ku wariyey hadduu nasaa-i wariyey sidoo kale ibnu maaja hadduu wariyey marka waa waa baxdiga qofka markuu xadiidkan rabo inuu raacraaco duruqdiisa kitaabada tusayso ayay ka mid yihiin waa kutub aada u qiimi badan isaga marka mizi wixii uu ka tegeyna waxaa dhammaystiro ama uu wahamiyey ibnu xajar annukatu dhiraaf annukatu dhiraafka marka waxaa lagu daabacay tuxfaha mizi waxyaabihii marka mizi uu wahmiyo ama uu ka tago ibnu xajara baraarujinayo oo sheegayo kutubtaa marka kutub aada muhim u ah waaye hadda kan abulqaasim ibnu casaakir baa ka tegay waxayna ahayd inuu sheego mizi baa baraarujiyey marka ayb wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin اdimashqiyu wa huwa alkhatiib saduuqu muqri qiraa'adka muqri'iinta waaweyn uu ka mid yahay markii hore marka xaafid buu ahaa daabit ah marka dambena kaana yaqbalu talqiin inta yacni talqiin wax loo laqino ayuu iska aqbalayay taana waxay daliil u tahay xifdigiisii markii dambe xoogaa wax ku yar dhacay fa xadiiduhu lqadiim marka asaxu xadiidkiisa qadiimka waa asax mar walba marka mutaabacaad iyo waxbaa loo feerfeeriyaa isaga isagoo kale wbihi qala xadaanaa hishaam bnu camaarin الdimashqiyu qala xadaanaa mxamed bnu isa nmoxamed bnu ciisa bni sumaycin wa huwa moxamed bnu ciisa bn اlqasim bni sumayc aلdimashqiyu saduq yukhdiئ wayudlis qala xadaanaa ibrahim bnu sulayman alafqas wahuwa اdimashqiyu hiqat habt ila anahu yursil عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو الحمصي الزجاج ثقة روى له البخاري في ال... في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة عن جبير بن نفير وهو الحمصي أيضا ثقة جليل روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي aan ugu soo baxay ونحن نذكر الفقر annagoo faqriga sheeg sheegayno wanatakhawafuhu aan ka cabsanayno faqri iyo waxbaan ka sheekaysanaynay iyo waan ka baqaynay faqaala waxa uu yihi rasuulka alfaqra takhaafuun faqri miyaad ka cabsanaysaan waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye latusabanna waa la shubayaa oo la shubayaa calaykum idinka korkiina addunyaa adduunyadii baa dushiina lagu shubayaa saban shubid xataa laa yuziiqa ilaa ounan leexinin qalba axadikum midkiin qalbigiisa isaaqatan leexin ilaa hiya iyada maahane wax kale aynan leexinin yacnii qalbigiina wax kale mal adduunyada un ilaa ay ka leexiso inta maalka la idinku shubo ayaa qalbigiinaba iyada unbaa leexinayso waymullaahi ilaahay dhaartiisa eh dhaar alle eh laqad taragtukum waxaan idinkaga tegay calaa mithli albaydaa'i tu cad oo kale wax cad oo iska muuqdo oo kale leyluhaa habeenkeeda iyo wanahaaruhaa maalinkeeda sawaa-un jin ou yahay yaan idinkaga tegay qaala abudardaa abudardaa wuxuu yihi sadaqa runow sheegay wallaahi baan ku dhaartee rasuulullahi sal l slam rasuulka ilaahi run buu sheegay tarakanaa wuu naga tegay wallaahi calaa mithli lbaydaa buu nooga tegay wax cad leyluhaa habeenkeeda iyo wanahaaruhaa maalinkeeda sawaa-un isku mid ay yihiin ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan hishaam bnu camaar iyo moxamed bnu ciisa bn اlqasim hadal baa ku jiro laakiin rutbatu xadiidihimaa saxiix ma ka degaayo inta kalena rijaasha kalena waa nabad qabaan baabkanna marka axaadiid kalea kusoo aroorto abi saciid iyo xadiid alcirbaad bni saariya iyo camr bnu cawf cuqbat bnu caamir cawf bnu malik way badan yihiin axaadiidta sidan ilaa hiya sindi wuxuu leeyahay hiya waa damiiru dunyaa adduunyaday ayay u noqonaysaa walhaa-u fii aakhirihi lisakti ha-da aakhirka ku jirto hiyah ahna waa lisakti waa haa-u sakt ee asalka waa hiya unbay ahayd ayb xadiidka marka wuxuu ka rabaa waxay tahay itibaacu sunan ayuu baabeystay laqad taraktukum calaa mithli lbaydaa'i layluhaa wanahaaruhaa sawaa intaas waa inta uu ka rabo marka sunno cad baa laidinkaga tegay marka inaad qaadataan ood raacdaan yaa idinku waajib ah wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar moxamed bnu bashaarna waa bundaar moxamed bnu jacfarna laqabuhu gundar waa raawiyatu shucba aad uga wariye weliba hadday asxaabu shucba iskhilaafaan isagaa la hormariyaa kaana saaxiba kitaab axaadiidtiisa waa u qornayd shucba hooyadiisou qabayna waa la dhahaa oo yacni gurigiisii iyo oo kale inuu mar walba u galo wax oo markaasi aada u badan bay ahayd qaala xadaanaa shucbatu can mucaawiyata bni qurata waa mucaawiyatu bni qurata bni iyaas almusaniyu hiqatu xadiiduhu fi lkutub الsita can abiihi waa quratu bnu iyaas abu mucaawiya صaxaabiyun waa صaxaabi bukhaari fi ladab اlmufrad buu uga wariyaa iyo asxaabu sunan اlarbaca qaala qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yihi laa tazaalu طaa'ifatun daa'ifa ama koox ka zuuli mayso kooxda oo min ummatii ummadeyda ka mid ah mansuuriina kuwa loo gargaarayay inay yihiin laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum qofkii iyaga garabkooda ka baxo xataa taquuma asaacatu ilaa ay saacadda qiyaamaha ka dhacdo yani xataa taquuma saaca waxaa lagu macneeyaa ilaa saacadda ay kasoo dhowaato waayo macnaha wailaa xadiidkii kale wuxuu dhahayaa saacadda dadka ay ku dhacayso laa taquumu asaacatu ilaa calaa shiraari alkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan ee saacadda ku dhaceen hadday marka dad sidaana joogaan siday ku dhacday marka shiraari lkhalqi bay ku dhaceena waa la leeyahay xadiidkana wuxuu leeyahay ilaa saacadda ka dhacdo dad fiican baa taagnaanayo waxay marka culimada meeshaas ay yidhaahdaan xadiidkani waxay ku macneeyaan ay qurba qiyaami saaca saacadda qiyaamaha dhicitaankeeda soo dhowaanshihiisa ilaa ay saacaddu ka soo dhowaato waa joogayaan laakiin markay saacaddu dhacayso kuwaani ku dhici maysa saacadda saacaddu waxay ku dhacaysaa shiraaru lkhalqi mansuuriinadaas marka waa kuwa loo yani ka daa'ifo koox ummadeyda ka mida ka zuuli mayso inay yihiin kuwa loo gargaarayo maxaa loogu gargaarayaa mansuuriina bilxujaj waa la yidhi walburhaan adilada iyo cilmiga iyo xujajka wa qiila waxaa la yidhi mansuuriina bisayfi waalasina warmaha iyo seefaha ayaa loogu gargaa ayaa loo ayaa loogu gargaarayaaba oo yacni dad markay jihaadayo oo awooddii gacanta ku haayo labadaba waa mansuuriin waa labada dhinac waa waa loo macneeyey fa cala alawali marka macnaha hore oo in xujajka iyo cilmiga iyo sunnada ay yacni ku loogu gargaarayo ka xujo badan yihiin hayruhum ayaa a'imada qaar badan ay ku tageenoo ibnu maajaba uu ka mid yahay waayo ibnu maaja dikru hada alxadiidi fi kitaabi sunna muxuu daliil u yahay marka in mansuuriina bilxuja in in in uu arko isaguna nacam waayo xadiidkan wuxuu ku keenay kitaabuljihaad kuma keenine wuxuu ku keenay kitaabu sunna marka mansuuriina bilxujaj xagga xujada waa ka xoog badan yihiin xuja yani xagga xujada iyo daliilka iyo iyagaa ku sareeyo oo ilaahay subaa subxaanahu watacaala uu ku ugu gargaarayaa mararka qaarna waa dhacdaa muslimiintu ay awood ahaan liitaan oo aynan xoog iyo uusan jirin laakiin xujadii iyo sharcigii iyo diinkii ilaahay oo saxiix ahay in lasoo bandhigo mar walba waa qaa'im iyadan walidaalika waadna arkaysaa waqtigan hadda aan joognaba dad badan baa islaamka soo gelayo ku qancaayo hadday diinul islaam iyo diin kale doodaan oo qof islaamka yaqaanna ou doodaas aqoon u leh ou sameynayana mar walba tan islaamka lagu qancaa waayo qanaacada iyadaa iyaday taallaan macnahaas hore marka ibnu maaja macnahaas oo u jeedaa bukhaari laftiisana kitaabu lictisaami bisunan uu ku keenay xadiidkan markaasuu wuxuu yidhi weliba hum ahlulcilmi waa fasiray wuxuu yihi daa'ifadaani ahlulcilmiga waa yidhi kuwa yaziid ibnu haaruunna sidaasoo kale uu yidhi imaam axmed waxaa laga wariyey inuu yidhi in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum haddaysan ahlu xadiidka ahayn ciday yihiin anigu ma ogi marka aimadaas iyagu marka halkaasay ku macneeyeen macnaha kalena macno saxiixa waayo oo hadday jiraan marka daa'ifo ama yacni dad jihaadayo oo jihaadkoodii marka ilaahay ugu nusraynayo jihaad saxiixa jihaadaya hadday jiraan oo sharcigii marka yacni u nusraynayo u gargaarayo oo rabbi subxaanahu watacaala uu guul iyo awood siiyo iyaguna markaas yacni way soo gelayaan xadiidka walidalika alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala isaga wuxuu yihi ama hadihi aa'ifa daa'ifadaani faqaala albukhaariyu hum ahlulcilmi waqaala axmedu in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hm qaala alqaadi ciyaad inama araada axmedu ahla الsunati waاljamaca ayuu u jeedaa dadka caqiidada saxiixa wata waman yactaqidu madhaba ahli اlxadiid iyo dadka madhabta ahluxadiidka aaminsan qultu imaamu nawowi marka wuxuu yihi wayaxtamilu ana hadihi طaa'ifata waxaa suuragala daa'ifadan ixtimaal muxtamalna ah inay daa'ifadaani mufaraqat bayna anwaaci اlmu'miniin mu'miniinta anwaacdeeda in lagu kala geeyey ku kala tagtagsan tahay minhum waxaa ka mid a shujcaanu muqaatiluuna kuwa geesay geesiyaaloo dagaalamayo wa minhum fuqahaau kuwa fuqahaa ku jiro wa minhum muxadisuuna muxadisiin baa ku jirto wa minhum zuhaadun waamiruuna bilmacruufi wanaahuuna cani lmunkar kuwa macruufka fara munkarka reebo oo adduunye ka zaahiday ayaa ka mid ah wa minhum ahlu anwaacin ukhraa min alkhayr iyo dad kaloo khayrka ku waxyaabaha ma anwaac kaloo khayrka ku hormaray baa ka ayaa ka mid ah walaa yalzamu an yakunuu mujtamiciin hal meel inay ku urursan yihiinna shardi ma aha bal qad yakunuuna mutafariqiin inay ku kala tegsan yihiin baa dhici karto fii aqdaari اlardi dhulka geesihiisa intaba waa suuragal halkaa marka alimaamu nawowi wuxuu u kala qeybiyey marka muslimiinta ninba meel baa ilaahay xooggiisa iyo kartidiisa uu geliyey laakiin muhiimku waxay tahay qof walbaa waxa uu diinta ugu u qabanayo ama ugu nusraynaya inay noqdaan wax saxeixa oo diinka ilaahayna ka mida ayb xadiidkan marka macnihiisu sidaas weeyaan wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadahanaa yaxya bnu xamzata wa huwa hiqat rawaa lahu albukhariy fi juزءi اlqiraءة wاlarbaca ayb wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadahanaa yaxya bnu xamza cafwa yaxya bnu xamzata bni waaqid waay kan alxadramiyu abu cabdiraxmaan addimashqiyu hiqat asxaabu اlkutub الsita ayaa u wariyaan qaala xadahanaa abu calqamata abu calqamata alximsiy nasr bnu calqama ibnu xajar wuxuu taqriibka ku yidhi maqbuul badanaa ibnu xajar dadka taqriibka uu maqbuulka ku yiraahdo waxay u badan yihiin dad ibnu xibbaan tawhiiqiisa tawhiiqooda uu la gooni noqday ana ibnu xibbaan baa iyaga ayaa hiqeeyey cid kale oo hiqo ka dhigtay ma jirto fii xayizi iljahaala ayay ku dhex jiraan dadkaasuu maqbuul ku sheegaa ibnu xajar sida badan kaashifkana imaamu dahabi isaga kaashifka ninkan markuu u tarjamaya abu calqama wuxuu yidhi hiqatun hiqu yidhi wahaqahu duxaymu wabnu xibaan marka ibnu xibaan iyo gayruhu baa yacni uu tawhiiq ka haystaa marka markuu ugu yaryahay saduuq inuu noqdo waay markuu ugu yaryahay maqbuulnimadaa marka ibnu xajar siinayo waa laga waxaad moodaa in laga roon yahay nasaa-i iyo ibnu maajah baa u wariyaan can cumayr bni اlswad cumayr sidaa marka waa la yidhi magaciisa camarna waa la yidhaha camarkaana loo badan yahay walidaalika tarjamadiisa baabu camrin buu ku yaalaa kutubahan tahdiib yacni labada tahdiib iyo taqriibkaba camru bnu اlswad alcansiyu mukhadramun hiqat caabid wkahiir bni murata alxadramiy ninkan isaguna waa waxaa weeyaan waa hiqat wawahima man caddahu min aلصaxaaba صaxaabada qofkii ku tiriyey waa gefay صaxaabi maaha isaga kaiir can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaala laa tazaalu طaaئfaة min umatii koox ummadeyda kamida ka zuuli mayso qawaamaة calى amri اllaahi ilaahay amarkiisa tu ku taagnaansho badan inay tahay laa yaduruhaa uunan dhibaynin man khaalafahaa ciddii iyada khilaaftana aysan dhibaynin xadiidkan marka isagana waa min afraadi lmusanif min afraadi lmusanif markaan leenahay waxaan u jeednaa ibnu maaja keligiisaa wariyey min beyni a'imati sita bukhaari iyo muslim iyo xadiidka way soo saareen laakiin min xadiidi mucaawiya ayay kusoo saareen iyo min xadiidi اlmugiirati bni shucba muslimna waa wariyey min xadiidi jaabir wathawbaan iyo wagayrihimaa saas darteed ayaa alxaafid اlbuusiiri xadiidkan zawaa-iduu ku daray ibnu maaja hadhow markaad dhihin xadiidkan laa tazaalu طaa'ifa bukhaari iyo waa ku yaalaa iyo muslim see zawaa-idda loogu daray zawaa-id waa lagu darayaa waayo bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i uguma yaalo iyadoo abu hurayre laga warinayo marka kownu lxadiidi xadiiu abi xadiida abi hurayra inuu yahay ayuu ibnu maaja la gooni noqday waana xadiidka gaar ah kuwaas kale ayb shardiga wuuna caddeeyey shardiga laftiisa alxaafid albusiri shardiga uu xadiidka zaa'idka uu ka dhigaayo waa caddeeyey kanna marka shardigaas waa waafaqa wa bihi qaala xadaanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadaanaa aljaraaxu bnu maliixin wa huwa albahraaniyu alxumsiyu saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu wbnu maaja qaala xadaanaa bakru bnu zurcata waa bakru bnu zurcata alkhawlaaniy ibnu xajar wuxuu yihi maqbuulun imaamu dahabina fi lkaashif waa ka aamusay fii xayiz iljahaala ayuu ku dhex jiraa ayb oo ugu yaraan nin markaa yacni mutaabaca ugu yaraan u baahan oo dadka maqbuul ou ibnu xajar dhahaayo maqbuulun cinda almutaabaca wailaa falayinu lxadiid qaala samictu abaa cinabata alkhawlaaniy abuu cinaba magaciisa cabdullaahi bnu cutba ayaa la yidhaahdaa waqiila camaar sidaasuu sid ibni lcajami xawaashida ibnu maajaha ku sheegay mukhtalafun fii suxbatihi saxaabinimadiisa waa la isku khilaafsan yahay xaafidku laakiin isaabada kitaabkiisa alisaaba ninkan baabulkunaa ayuu ku keenay abu calqa abu cinaba weliba wuxuu geliyey alqismu اlأwal ilaa afar qeybuu ka dhigaa alqismu اlأwal alqismu الthani alqismu الthalith alqismu اlأwal kuwau geliyey waa kuwa inay saxaabi yihiin xoog badan tahay marka isaabada waxaad moodaa marka maadaama uu alqismu اlأwal geliyey wuxuu arkaa inuu saxaabi yahay ibnu xajar waxyaabaha saxaabinimadiisa loo daliishadayna waxaa ka mid ah xadiidkan waaba waa ku jiraaba kan waayo wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi sal ll ly slam nabigan ka maqlay buu dhahay ayb kan marka waa u daliishaday baqawina xadiidkan abulqasim albaqawina waa soo saaray abulqasim albaqawi fii mucjam الصaxaaba xadiidkan waa wariyey waa ku keenay isagana waa wari waa wariyey ayb labadaa marka xadiidkan labadaa imaam way wariyeen waxayna xoojinaysaa suxbadiisa imaam axmed isagana musnadkiisa waa wariyey xadiid buu ka wariyey inkastoo sanadkiisu baqiya uu ku jiro oo cancanana uu ku warinayo oo markaa riwaayada marka iyaduse waxay leedahay abu cinaba qaala qaala rasuulullahi sal ll ly slam laakiin waxaan naga khuseeyaa waxay tahay maadaama imaam axmed musnadkiisa oo ku xadiid uu uga wariyey saxaabinimadiisu arkaa isagana marka saxaabinimadiisu xoogaa waa yar xoog waay waa leedahay qaala samictu abaa cinabata wa kana qad salla alqiblatayni labada qiblo ayuu u tukaday yani weliba waa islaamkiisu inuu islaam horeeye ah buu tilmaamay maca rasuuli llahi sal l slam uu kula tukaday qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu waxaan maqlay buu yihi nabigoo dhahayo laa yazaalu llahu ilaahay ka zuuli maayo ka tegi maayo yaqrisu inuu tallaalayo fii hada diini diinkan dhexdiisa garsan maqruusan yacni kuwa uu tallaalayo yastacmiluhum ou u adeegsanayo marka ou uga yacni shaqo dhiganayo fii daacatihi isaga daacadiisa oo markaa uu ist yacni uu kaga shaqaysiinayo daacadiisa ayb marka xadiidkan macno ahaan marka say laftiisu marka zawaa-idda uu ka mid yahay xadiid yani zawaa-idda busiri wuxuu yidhi hada isnaadu صaxiix rijaaluhu kulluhum hiqaat saasuu isagu tilmaamay bakru bnu zurca laakiin mutaabacu u baahnaana macnaha xadiidkan ku jirana waxa ay tahay ama baabka aan ku jirno meeshuu munaasabka uga noqonayo waxay tahay dadkan ilaahay mar walba daacadiisa oo u adeegsanayo u adeejinayo oo diinkan dhexdiisana ou sidii uu ku tallaalayo oo kasoo dhexbaxayo waa dadkan marka xadiidkii hore uu sheegay oo laa tasaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi dadkan marka mansuuriin oo loo gargaarayo xaqa ku muuqdo xaqa ay ku muuqdaanna waa maxay sunnada nebiga u ahy sala allahu calayhi wasalam xadiidkan marka macno ahaan sidaas waay waxaana la yidhi xadiidkan wuxuu ka warramayaaba waaba axaadiidta loo daliishanayo mujadidiinta boqolkii sanaba inuu ilaahay keenayo dad dadka ummadda diinkooda u cusboonaysiiyo oo diinkooda marka yacni ku tirtirsiiyo oo diinka ku qaado ayb ila diin cusub ayagu la imaan maayaan laakiin wax dadku ka tageenay la imaanayaanay soo cusboonaysiinayaan oo diinka ka mid ah waqiila kullu man yadcu nnaasa ilaa diin illahi tacaala qof walboo ilaahay dadka diinka alle ugu yeerayo daacada alle ugu yeerayo sunnada nebiga ugu yeerayo ayaa laga wadaa xadiidkan sindi xaashiyadiisa saasuu ku yiri marka munaasabaduna halkaasay ka imaaneen garsan waa masder ay maqruusana laga macnayna kuwa uu tallaalayo uu soo bixinayo dad buu ilaahay diinkan u yeelayaa uu soo bixiyo oo uu markaa daacadiisa uu u dirsado ilaahay subxaanahu watacaalayo inay markaa daaca daacadiisa ay la imaanayaan dadkana farayaan wa bihi qaala xadahanaa yacquub bnu xumayd bni kaasibin kan marka yacquub bnu xumayd bni kaasib almadaniyu saduuqun rubamaa wahim ibnu xajar taqriibku saasuu yidhi wuxuu ramzi uga dhigay caq caq ramzigaasi waa albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad iyo ibnu maaja qaaf mizi isagana tahdiibulkamaalka sidaasuu ramzi uga yaalay kaashifka imaamu dahabina isaga wuxuuba caddeeyey alimaamu dahabi ninkani bukhaari inuu ka wariyey fii saxiixihi uga wariyey fi sulxi weliba nacam kitaabu sulxi inuu yacquub ibnu xumayd ibni kaasib inuu uga wariyey bukhaari saxiixiisa marka xaqiisu muxuu noqonaa marka kha in ramzi looga dhiga kha khadu waa bukhaari fi fi saxiix caq ma ahan kha marka bukhaari inuu saxiix uga soo saaray sidaasuu sheegay imaamu dahabi ibnu xajar laftiisu marka hadalkiisu waa yar iskhilaafay oo kitaab marka taqriibka iyo tahdiibu tahdiibka iyo mizibuu raacay wuxuuna tilmaamay in uu bukhaari saxiixa uga soo saarin bal khalqu afcaali اlcibaad uu uga soo saaray laakiin hudda saariga muqadamada bukhaariga hudda saariga ama hidaayatu saari labadaba waa la dhahaa hidaayatu saari iyo hudda saari kaas wuxuu ku sheegay baabka dambe oo uu uga hadlo dadka wax laga dacniga lagu sameeyo min ruwaati saxiixna ah bukhaari uu saxiix uga soo saaray ayuu ninkan kusoo daray wuxuu yihi yacquub bnu xumayd bni kaasib ayb markaasuu wuxuu sheegay weliba in bukhaari uu wax uga wariyey kitaabu sulxi inuu uga soo saaray iyo meel kale laba meel yacquubkaasna isaga bukhaari waxa laysugu khilaafayo waxay tahay fi saxiix uma abtirinin bukhaari oo wuxuu yidhi xadathanii yacquub yacquubkan marka yaa waay qaar waxay yidhahdeen yacquub ibnu moxamed izuhri kuwo kale waxay yidhahdeen maya yacquub ibnu ibraahim addowraqi waay ayay yidhaahdeen qaar waxay dhaheen yacquub ibnu xumayd ibni kaasibkan waay marka hudda saariga yacquub ibnu xumayd inuu yahay buu ishaaray uu tilmaamay ayb kuwa kale dhanna waa anfiye zuhriga iyo ka kale yacquub addowraqiga iyo kulli waa diiday waana anfiyey wuxuuna tilmaamay inuu kaa yahay ayb marka khilaafkaas baa marka ninkan ku jiro qaala xadathana alqasimu bnu naaficin waa mastuurun rawaa lahu ibnu maaja ninkan ibnu maaja keligiisaa ka wariyay min bayn aima sita waana mastuur mastuurku waa majhuul lxaal xadiidkiisu mutaabacu rabaa waa daciif qaala xadathana alxajaaj bnu arطah isaguna waa mudlis an amri bni can camri bni shucaybin aa cancaneeyey isagana laba cilo marka xadiidku leeyahay cilana waxay tahay cancanatu alxajaaj cilada labaadna alqasim bnu naafic can camr bni shucaybin can abihi can jadihi can abihi qaala can camri bni shucaybin can abiihi qaala qaama mucaawiyatu mucaawiya kacay khatiiban isagoo qudbaynayo faqaala wuxuu yihi ayna culamaa'ukum aawey culimadiina ayna culamaa'ukum aawey culimadiina yacni culimadiina aawey waxaan sheegi rabo si ay markaa yacnii inay sax tahay ay waxaan sheegi rabo waa wax saxan culimadiina aawey ha iwaafaqaane marka maa ama culimadiina aawey waa iwaafaqayaane saasoo kaley ka dhigan tahay samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso ilaa wataa'ifatun min ummatii ilaa waxay dhacaysaa iyadoo koox ummadeyda ka mida daahiruuna ay muuqdaan sarreeyaan calannaasi dadka korkooda ay ku sarreeyaan laa yubaaluuna u aabayeeli maayaan man khadalahum qofkii iyaga garabkooda ka baxo walaa man nasarahum iyo qofkii yacnii u gargaaro kan garabkooda ka baxo iyo kan u gargaara u aabayeeli maayaan sidoodaasay xaqa ugu socdaan ugu soconayaan ayb isnaadka marka dacfigaas aan sheegnay jahaalat lqaasim ibni naafic iyo tadliis lxajaaj baa ku jiro iyo khilaafka yacquub ibni xumeyd laftiisa waa waayo yacquub hadduu noqdo bukhaari haddaanu hadduusan ka warinin fii saxiixihi waxay noqonaysaa marka inuu isagu saduuqun rubamaa wahim ayaa la yidhi isaga laftiisa nooc dacfi abaa ku jiro tan saxiixa hadduu bukhaari saxiixa ugu uga wariyana intiqaa iyo waxbuu ku sameeyaa la dhihi karaa laakiin halkan ciladii waa taagnaanaya ibnu maaja dhexdiisa ayb marka xadiidkuse waa saxiixse xadiidka asaga matni ahaan oo saxiix wuxuu ku yahay min dariiqi cumayr ibni hani can mucaawiyata cinda albukhaariyi wa muslim wbه qala xadaثna هisham بن cmaari qala xadaثna mحamed بn شhucayb mحamed بn شhucayb الdimashqiyu صaduq صaxiix الkitaab rawaa lahu أصxaabu الsunan الأrbacة qala xadaثna سacيid بn bashiri can qataadat saciid بn bashir kan abu cabdالرaحman wqiila abu slmةa الshamiyu ضaciif أصxaabu sunan الأrbacة ka wariyaan kan waa ضaciif can qataadata can abi qilaabata cabd لlahi بn زayd الjarmi can abi asmaa camr bnu marhad alraxabiyu weyaan abu asmaagan hiqatun can thawbaana ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa tasaalu طaa'ifaة min ummatii koox ummadeyda kamida ka tegi mayso cala alxaqi mansuuriin inay kuwa loo gargaaray xaqa korkiisa ku yihiin laa yaduruhum man khaalafahum qofkii iyaga khilaafa ma dhibaayo xataa yaأtiya amrullahi ilaa amarka alle uu kasoo dhowaado caza wajala xadiidkan muslim baa wariyey min yani min min طurqin can xamaad bni zaydi bihada اlisnaad marka waa isaga xadiidahaan waa saxiix lakiin sanadkanna ee ibnu maaja ninkaa waxaa ku jira saciid ibnu bashiir saciid ibnu bashiirkaas wabihi qala xadaثna abu saciidi cabdullahi bnu saciidi wahuwa alashaju qala xadaثna abu khalidi اlaxmar wahuwa sulayman bnu xayaan qala samictu mujaalida waa mujaalid ibnu saciid waa daciif yadkuru can الshacbiyi can jaabir bni cabdillaahi qaala kunaa cinda الnabiyi sal l slam nabiga agtiisaan joognay fakhata khatan xariiq ayuu xariiqay wuxuu xariiqay xariiq wakhata khatayni laba khadna waa xariiqay can yamiinihi midigtiisa xaggeedu ka xariiqay wakhata khatayni laba a laba xariiqna wuu xariiqay can yasaarihi bidixdiisa midig iyo bidix yay ka tahay marka khadkii hore markii hore hal layn ayuu jeexay laba layn ayuu midigtiisa ka jeexay midigtaas waa khadkii hore ou jeexay dhanka ka midig ah laba khadna dhanka bidix ka ah buu ka jeexay ka sameeyey uma wadaca yadahu gacantiisuu dhigay fi lkhadi alwsati gacantiisu wuxuu saaray khadka dhexe laynka dhexe faqaala wuxuu yidhi haadaa kani sabiilu llaahi ilaahay jidkiisa waayuu yidhi kan yani macno majaazi abaa ku jiro macnaha ilaahay jidkiisa waa toosan yahay ifraadkaiyo tafriidkoona u dhexeeya hadda kan maxsuuska yacni ishaaradan maxsuuska ee la taaban karay hadda muuqato shay macnawi ah baa lagugu fahamsiinaya hada sabiil llahi waayo kan ilaahay jidkiisii weeyaan buu yihi uma talaa hadihi اlaayata aayadan buu akhriyay waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa ttabicu الsubula fatafaraqa bikum can sabiilih xadiidkan marka zawaa-idda yaa ku daray ibn alxaafid اlbusiri wuxuuna yidhi isnaadun fiihi maqaalu min ajli mujaalid bni saciid waa isnaad war ou ku jiro mujaalid dartiisa dacfi maa marka halkaas uga jiro lakin xadiidka waa xasanu ligayrihi waayo shaahid buu leeyahay min xadiid ibni mascuud cinda axmed xadiidkan nusqooyinka qaar kuma soo aroorin ibnu casaakirna ma sheegin sida uu mizi tuxfaha ku ishaaray alxaafid almizi tuxfatulashraafka siduu ku sheegay abulqaasim ibnu casaakir xadiidkan ma soo qaadin waxayna ahayd min xaqihi inuu soo qaado waayo sunan ibni maajaha ayuu xadiidku ku jiraa ayb qaala baabu tacdiimi xadiidi rasuuli llahi sal l slam rasuulka xadiidkiisa weyneyntiisa caddayntiisa in la weyneeyo xadiidka nebiga sal l slam wataqliidi calaa man caaradahu iyo adkeyn lagu adkeeyo qofka xadiidka nebiga ka hor imaado baabkani marka wuxuu u baabeynaya xadiidka nebiga in la weyneeyo la ixtiraamo ciddii ka hor keento ra'yi iyo waxaan munaasab u ahayn in la lagu adkeeyo warka iyo zajriga canaanta lagu adkeeyo yacni baabkan marka waa dheer yahay laakiin qeyb baan ka aqrinayna waana baab muhim ah wuxuuna halkan rabaa inuu uga hadlo dadka sunnada nebiga diido oo axaadiidta rasuulka inkiro oo yidhaha xadiid ma qaadanayno qur-aanaa nagu filan waana cudur maanta aada u jira waayo nacam axaadiidta uu halkan ku keenayna waxaan arkaynaa inay ka tarjamayso ama ay daliilba u tahay rasuulka nubuwadiisa nebinimadiisa waayo waxaan waqtigiisa jirin buu ka warramay sidii uu uga warramaana loo arkay ayb wbihi qala xadaثna abu bkr bn abi shaybةa qala xadaثna zayd bn الxubaab wahuwa اlcukliyu hiqaة can mucaawiyaةa bni صaalixin qala xadaثani اlxasan bnu jabiri can اlmiqdam bni macdi kariba اlkindiy ayb alxasan bnu jaabirkan marka waa mastuur xaafid الdahabi siduu sheegay kitaabkiisa almujarad fi asmaءi rijaali sunan bni maaja kitaabkaaba wuxuu ku sheegay imaamu dahabi ninkan alxasan bnu jaabir inuu yahay majhuululxaal can ilmiqdaami bni macdi kariba alkindiy laakiin xadiidka duruq badan buu ku imaan doonaa saan arkay ana rasuula اllahi sal ly slama qaala nabigu wuxuu yihi yuushiku waxaa dhow yuushiku rajulu qofku wuxuu ku dhowaanayaa yani qofku inuu ahaado markaa mutaki'an mid dangiigo oo yacnii xusullaysan xusul xusul u jiefo calaa ariikatihi sariirtiisa korkeeda uu ku dangiigo yuxadasu waxaa loo sheegayaa bixadiidin xadiid min xadiidii aniga xadiidkayga ka mid ah fayaquulu wuxuu dhahayaa markaa baynanaa wa baynakum kitaabullahi casa wajal annaga idinka kitaabka allah noo dhexeeya xadiid naga dhaaf qur-aankeen famaa wajadnaa waxaan helno fiihi kitaabka dhexdiisa min xalaalin oo xalaal ah istaxlalnaahu waa xalaashanaynaa wamaa wajadnaa waxaan helno fiihi qur-aanka dhexdiisa min xaraamin xaaraan ah xaramnaahu waa iska xarimaynaa bis meel kale uma socono ninkaa marka wuxuu iska dhigayaa nin qur-aankii rabo oo daahirkiisa waxaa la moodayaa nin fiican oo qur-aanka weyneynayo oo laakiin qur-aankii laftiisii buu beeninaya waayo qur-aankii asagaana amraya inaan nebiga ku raacno isagaa wuxuuna leeyahay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas sunnada nebiga waxbay bayaaninaya haddaad diidid bayaankii qur-aankii ma ogolid marka marka si nas-ana waa loo radin karaa nimanka qur-aaniyiinta oo qur-aanku wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu baa ku jirto waxaa ku jirto man yudici rasuula faqad ataaca allaha waxaa ku jirta waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim caqli ahaanna waa loo radin karaayo waayo waxaan arkaynaa wax badan oo qur-aanku ounan bayaaninin oo sunnada un la timidoo bayaankeeda sunnada un bis meel kale aanan ka helaynin oo minhaa marka waxaa ka mid a meelahaasi ilaahay salaada wujuubkeeda u sheegay laakiin duhurka xil yacni afar in la tukanayo subaxa laba la tukanayo iyo waxyaabahaas ma uunan sheegin qur-aanka laguma dhex sheegin sunnadaa lagu sheegay qofku sidee u tukanaa marka hadduu sunnadii ka tago haddii uu yidhaha maya aniga sunnada qeybta aan qur-aanka ka hor imaanayn inaan raacaa wixii ka hor imaanayana ma raacayo horta waxaa laleeyahay muqadamadaasaa dood ka taagan tahay sunno horta qur-aan ka hor imaanaysa ma jirtaa mase adiga fii nadarika aragtidaaday uga hor imaanaysaa ma adaa u maleeyey mase badanaana dadka waxaan ku howlan dad laa qur-aan walaa xadiid yaqaan maba ahanba iska dad juhaal ayay u badan yihiin oo xataa waxa ay akrinaayo waxa aan xataa si fiican u akrin karin ta kale haddii marka fardan wa taqdiiran tacaarud daahira ou jiro jamcintiisi waxaa inta anaanba iyada lafteeda aan la gaarin waaan waxaa la leeyahay qur-aanka laftiisa waxaa lagu arkay in sunnada nebiga la qaato iyadoon qur-aanka loo bandhigin yani qur-aanku markau waafaqa raaca marka kale ha raacinina maba haynaba daaca mutlaqan qur-aanka ku haynaa man yutic irasuula faqad ataaca allah yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula qayd iyo laguma xirin shardigan iyo qeydkan xaggee ka keenteena laleeyahay marka iyagii baa marka yacni waxyaabahaas oo dhan marka waa waxyaabaha culummadu ay ku ridiyeen tan kale waxay tahay qur-aanka yaa rasuulka uga aqoon badnaay sala allahu calayhi wasalam isagaa lagu soo dejiyey bacdi salaf baa marka qaarkood baa waxaa lagu yidhi mutarif inuu ahay baan u malaynayaa nin baa wuxuu ku yidhi xadiidka naga dhaaf qur-aanka noo akhri noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi qur-aanka waxaan ku doorsanayna ma leh laakiin waxa aan rabnaa waxay tahay oon kalaamkiisa aan akrinayno on sheegayno man huwa aclamu mina bilqur'aan axad annaga qur-aanka nooga cilmi badan oo nabiyullaahi moxamed waaye sal ll ly slame isaga waayo waxaan ka sheekaynayna xadiidkiisuu leeyahy naam yaa qur-aan uga aqoon badnaa nabiyullahi moxamed sal ll slam ayb marka wuxuu yidhi wama waj alaa wainamaa xarama rasuulu llahi sal ll slam wuxuu rasuulku xarimay milu maa xarama allahu wuxuu ilaahay xarimoo kala waayo jumladan dambe mutaabaca hadda looma keenin laakiin inta kale mutaabacaad badan buu keeni doonaa iyadana marka alxasan bnu jaabir xadiidkiisu ilaa jumladan mahana inta kale shaahid iyo mutaabacu haystaa wa bihi qaala xadaanaa nasr bnu caliyin aljahdamiyu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata fii beytihi ayuu noogu sheegay maaha masaajidka ama majliska cilmiga meeshuu ku aqrinayay maahayn gurigiisau noogu sheegay buu le tanna marka maxaa loo sheegayaa laba macnoba waa loo sheegayaa wuxuu ku tusaa inuu aada u xasuusto xadiidkan waayo xadiidka uu og yahay meeshii loogu sheegay waa dabdiye waa dabdiye walidalika culamaa ulxadiid mararka qaar xadiidka markay warinayaan waxay sheegayaan meeshay ku maqleen taariikhday maqleen cidday la maqleenay mararka qaar sheegayaan hada kulluhu waa ziyaada fi dabdi waa inam eewax iska socda maaha iska cafawi ah ma aha tan labaadee kale waxay tahay waxa majliska lagu sheego cilmiga iyo dabcan waxa qofka markuu gurigiisa joogo ama majliska mudaakarada waa kala yar bedele waa kala yar duwanaan karaan xagga taxariga iyo dadaalka bi markaa wuxuu leeyahay fii beytii buu noogu sheegay ana sa'altuhu canhu anaa su-aalay weliba can salim bni abin can salimin abinadr ayuu nooga wariyey uma mara fi lxadiidi xadiidkuu kusii socday marka ama uma mara fi lxadiidi xadiidkiibuu soo maray mar kale labadaba waa la yihahda qaala waxa uu yidhi marka ow zayd bni aslam ow zayd bni aslam marka inuu saalim ka maqlay ama zayd ka maqlay ayuu shaki gelinaya owda marka haddii de shaki laga dhigo shakigaana marka saalimna waa hiqo zaydna waa iqo wax dhiba male marka labadooda waa iqa can cubayd llahi bni abi raaficin can abihi ana rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yihi laa ulfiyana axadakum midkiin yaanan arkin oonan helin muttaki'an calaa ariikatihi isagoo cuskan sariirtiisa yani nin iska dheragsan oo adduunyadiisu isku kor saaran tahay oo shaqo ka dhigta inuu diinta duro un nacam dadkan hadda yani hadba kelib iska soo gelinayo iyagoo iska fadhiya kuraasahooda iyo sariirahooda iyo meelo fogfog iska joogo oo ummado gaalo ah isaga dhex jiro oo iyaga laftooda loo soo dhiibay barnaamij loo soo dhiibay oo diinta inay ku furaan shubuhaadka ku furaan iyo dadka sidaasoo kale ad yacni xadiidku uu tilmaamaaba nin iska dheragsanoo cuntadiisa iyo noloshiisu meel iska saaran tahay ya'tiihi lmru amar baa uu imaanaya mimaa amartu bihi waxaan amray ka mid ah ow nahaytu canhu ama aan reebay fayaquulu wuxuu dhahayaa laa adrii waxaanan uma aqaano ma ogi maa wajadnaa fii kitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa waxaan ku aragno itabacnaahu waa raacaynaa sidaa buu leeyahay marka qur-aaniyiintu haddee taariikh aada u fog ma yacni ayay leeyihiin markii hore marka khawa firaqa khawaarijta ayaa waxay dhihi jireen sunno annaga ma qaadanayno qur-aanka bis ayaan ku taqayudayna walidaalika markay caa-isho gabadhii mucaado u timid oo ay tidhi maa baalul xaa'idi taqdi asiyaama walaa taqdi asalaa naagta xaa-idka maxay salaadii soo yacni salaada aynan u qalaynaynin soonkan usoo qalaynay maxay ku tiri marka caa-isha axaruuriyatun anti adiga khawaarij maa tahay bay tiri ibnu xajar wuxuu leeyahay sababtoo ah khawaarijtu sunnada ma qaadan jirin qur-aanka bisaan ku dheganaanaynaa bay dhihi jireen taas waa meel raafidada iyagu de qur-aankan maba aaminsanaba inuu kaamil yahay ama taxriif iyo waxbayba ka rumaysan yihiin iyagana maqaa yacni iyaga laftooda marka yacni iskabadaa kuwaas iyagu qur-aan inay qaataan xadiid inay qaataan qur-aankiibayba kuwa iyagu saa ku yihiin waqtiyadii dambena waxaa soo baxay de firaq iyagu markaa meelahan uu gumaysi gumaysigii yurub kasoo duulay oo wadamada muslimiinta iyo dadka muslimiinta kusoo duulay iyo khayrulmuslimiin dad ah xataa kusoo duulay ee isaga marka ajendo siyaasadeed watay ayaa kooxo abuuray kooxaha uu abuuray marka waxaa ka mid a kooxa dadka muslimiinta ka shaki geliyo masaadirtooda yani meesha asalka u ah sunna ma jirta iyo waxaasay marka la qaylinayaan walidalika sheekhan shaarixa ibnu maajaha injaazu lxaajaha iskale ee baakistaaniga ah maxamed cali jambaaz ee qolo noocaas oo kale u sheegay marka wuxuu leeyahay wahada alxadiidu daliilu min dalaa'il اnubuwati wacalaamat min calaamaatiha waaye nebiga nebinimadiisuu tusaa faqad waqaca maa akhbara bihi wuxuu ka warramay waa dhacay faina rajula qad kharaja fi lbanjaab nin ayaa wuxuu ka soo baxay buu yihi banjaab min bakistan ismuhu ghulaam nebi la yidhaah almacruufu bicabdillaahi ayaa loo yaqaana min mandiqati jakraala meeshaas cabdullaahi baa looga yaqaanay min muda min madaafaati mayanwali waladii samaa nafsahu isaga wuxuu markaa isku magacaabay biahli lqur'aan qur'aani inuu yahay ahlulqur'aan u isku magacaabay ahlulqur'aan washataana baynahu wa bayna ahli lqur'aan waa labadooduna farqibaa qur-aanka ahlu qur'aan iyo isaguna waa farqibaa udhaxeeya isku mid maba ahanba bal huwa min ahli lilxaadi wاlmurtadiin wuxuu ka mid ahaa dadka ahlu ilxaadka ah iyo murdadadka diintii ka ridoobo ka baxay wa kaana qabla dalika min asaalixiin ufiirsada marka ninkaa waqtigaas ka hor wuxuu ahaa dadka saalixiinta susuuban ayuu ku jiray faadlahu shayطaanu waagwaahu waabcadahu can siraat اlmustaqiim shaydaankii baa dhumiyey waa baadiyeeyey siraat lmustaqiimkii buu ka fogeeyey fatafawaha bima laa yatakalamu bihi ahlu lislaam wuxuu ku hadlay waxaysan muslimiinta ku hadlin faadaala lisaanahu fi raddi اlaxaadiidi carabkiisiibuu marka wuxuu ku dheereeyey ku carab dheeraaday axaadiidta nebiga radinteeda fii raddi alaxaadiidi الnabawiyati biasrihaa dhammaanteed wa qaala wuxuu yidhi hadihi kuluhaa makduubat wamuftarayaat cala اllahi tacaala kulli ilaaha loogu been abuurana innaga lafteenna soomaalidu dad noocaas oo kale waa waa qabaan oo kuwa marka diin akhri jirayoo qaarkood aan garanayno aada u quluwi badnaay markii hore xataa oo markii horena aan dariiqoodu uusan ahayn dariiq yacni ictidaal iyo ku dhisan ounan ahayn ee awalba hore u quluwi badnaa ayaa maantana dhinac kale inta tegay bay axaadiidta nebiga yacni bukhaari khuraafaad waaye iyo waxaas maa la dhegeysan karaa iyo ay leeyihiin ayb marka qofku wadaaduu ahaa jiray iyo kanuu saanuu ahaa iyo maxay macnoo sameynayna ilaahay hana sugo wqala hadihi kuluha makduubat wamuftarayaat cala اllahi tacaala wainamaa yajib alcamalu biاlqur'ani اlcadiim qur-aanka in lagu camal fala bis faqad oo keliya waa yuli duuna axaadiidi الnabiy sal ll l slam wain kanat saxiixatan mutawaatiratan hadday doonto ha ahaato waman camila calaa gayri اlqur'ani qur-aanka waxaan ahayn qofkii ku camal falana fahuwa daakilun wuxuu yihi wuxuu soo gelaya taxta qowlihi tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hm lkaafiruun wgayra dalika buu sheegay min aqwaalihi اlkufriyati ayb iyo waxyaabaha marka kaa aan ahayn aqwaashiisa kufriyaadka watabicahu calaa dalika waxaa ku raacay kahiiru min aljuhaal dad badan oo iska jaahilayna ninkii iska hadlaba dad unbaa raacaye wajacaluuhu imaaman imaam bayna ka dhigeen waqad aftaa culamaau اlcasri casrigan culimmadiisa waxay fadwoodeen buu yidhi bikufrihi wa ilxaadihi ninkaas gaalnimadiisa iyo mulxidnimadiisa ayb wakharajuuhu can daa'irati اlislaamina waa ka bixiyeen waاlmru kamaa qaaluu arrintuna waa say u yidhaahdeen yani dadkeenna inagu waxaad moodaa qofka yacni waxaanoo kale la imaado dad culamo isku toosan oo kelmadoodu midaysan tahay oo cilmigooda lagu kalsoon yahay culammada sidaasoo kale waxay tahay inay intee yacni ama fatwo ay ka soo saaraan ama inay qoraal ka sameeyaan waxaan taariikh wax taariikh gelayo waa ileena diintana dee maahan yacni lama dhihin diinta islaamka cidi kamaba baxdaba iyaduna waa quluwi kale lafteeda nacam qofkii marka la imaado wax islaamkiisa gooyo oo lagu ridoobo diinta waa ka baxay waa la tilmaamaa nacam haddii aan la tilmaamin waxaa isku qasmaaya marka ahlu xaq iyo ahlu baatilka dadku waa uun ishuwanaanayaan markaas laakiin ummadaha yacni dhacdooyin badanoon kutubo ka akrinay ama waqtigaa waqtigaanba dhaco waxaad arkaysaa markiiba culimada inay ka soo saarayaan marka fatwo dadkuna marka culimadaasay dhegaysanayaan qofkaas khalaas daa'ifa alqaadiyaaniya ka mida way gaalaysiiyeen culimada hindiya iyo bakistan waa gaalaysiiyeen qaadiyaaniyiinta xataa waqtiyadii diyaa ulxaq iyo ma looga qori jirin iyo waqtiyo dhow xataa baasaboorka ay wataan diyaanada marka la qoraayo islaam looguma dhigi jirin qaadiyaaniyada haddaan marka dadka wax loo sheegin waxay imaa waxaa markaa de baatil iyo xaq la kala garan maayo taas marka maahan in looga tago waxyaabo qaldamay ama waxyaabo yacni qala yani ifraad iyo tafriid ayay sunnada u dhexaysaa waa annaga hadda sheegeynayb dhacdadaasuu marka keenay haddana waa badan yihiin kuwa noocaas oo kale oo xadiid ma jira iyo waa khuraafaad iyo yiraahdo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi